halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika telefoonada gacanta ah ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah bisha oktoobar waa labiyo toban sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba caashe ibraahim aadan caashe cuud
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mida niman hubaysan oo maanta muqdisho ku dhaawacay wariye u shaqeeya telefishinka ama telefishinka la yidhahdo somaali channel iyo sidoo kale macalin jaamacadeed
waxa uu sheegay ka hor intii aala gelinin jaalada in isaga oo taagan guriga irigiisa isaga iyo wiil kale oo ka tirsan maamulka jaamacadda soomaaliya in kooxaa hidaysan oo gaari wataa ay rasaas ku fureen kadibna labadooda rasaas ay ku dhaawacmeen gobolka texas ee dalka maraykanka oo qof labaad laga helay cudurka ebola shir caalami ah oo deeq loogu ururinayo dib u dhiska khazaha oo qaahire ka dhacay maraykankuna waxa ay shirkaasi ka yabooheen malyan oo dolar barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
maraykanka ayaa ballan qaaday lacag gaaraysa ilaa iyo laba boqol laba iyo toban milyan oo dollar oo gargaar horleh ah oo loogu talagalay falastiiniyiinta kulan dhaqaale loogu ururinayay dib u dhiska marinka khazah oo ay baabi'iyeen dagaalka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa maalgelintaasi kaga dhawaaqay maanta oo axada magaalada qaahira isagoo sheegaya in dadka ku dhaqan khazah siduu hadalka u yiri ay si aada ugu baahan yihiin in hadda la caawiyo maraykanka ayaa mar horeba u huray dhaqaale gaaraya ilaa iyo boqol iyo sideed iyo toban milyan oo dollar oo gargaara xagga aadminimada ah hogaamiyayaasha falastiiniyiinta ayaa raadinaya afar bilyan oo dollar oo ay ka dalbadeen waddamada tobanaanka ka badan ee ka qaybgalayay kulankaasi madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa iftiimiyey baaxadda burburka iyo kaalmada ay u baahan yihiin isagooo sheegay in gebi ahaanba ay magaalada dhulka gashay muddadii kontonka maalin ahayd ee uu socday khilaafkii u dhexeeya israa'iil iyo xamaas dagaalkaasi ayaa waxaa naftooda ku waayey laba kun iyo boqol falastiiniyiinta oo badankood ahaa dad maati ah iyo sidoo kale toddoba iyo lixdan askar oo israa'iiliyiin ah iyo saddex shacab ah oo isla reer israa'iila saraakiisha amniga ee dalka ciraaq ayaa sheegay in saddex gaadhi oo ay walxaha qarxa ka buuxaan lagu qarxiyey meel u dhow baquuba oo ku taalla waqooyiga magaalada baqhdaad waxaana halkaas ku geeriyooday ugu yaraan labaatan qof sidoo kalena dad aad u badan ayaa ku dhaawacmay qaraxan oo maanta ka dhacay meel u dhow dhismayaal xukuumaddu leedahay saraakiisha amniga aan idhaahda ayaa sheegay in dhinaca kalena madaxii booliska ee gobolka ambar lagu dilay bam la dhigay waddada dhinaceeda weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow ramaadi oo dhinaca galbeed kaga toosan caasimadda baqhdaad ma jirto cid si deg deg ah u sheegatay mas-uuliyadda weeraradan kuwaas oo yimi maalmo un kadib markii ciidanka booliska ee ciraaq ay sheegeen in qof isa soo midaamiyey uu isku qarxiyey suuq ku yaalla baqhdaad halkaas oo uu ku dilay ilaa toddoba qof labaatan kalena uu ku dhaawacay dagaal culus ayaa lagu soo warramayaa in uu weli maalintii labaad ka jiro magaalada siiriya ku taalla ee kobani oo ku taalla xadka dalka turkiga daruuro madow oo qiiqa oo samada isku shareeraya ayaa caasimadda laga arkayay xaddan maanta iyadoo dagaalyahanada kurdishka ah ay jihaadka ugu jiraan ay jihaad ugu jiraan inay magaaladaasi ka difaacaan weerarka ay ku hayaan xagjirinta daacish diyaaradaha dagaalka isbahaysiga uu horkacayo maraykanka ayaa garaacayay bartilmaameedyo ku yaala agagaarka kobani askarta waddanka turkiga ah ayaa waxa ay ku sugan yihiin duleedka xuduudda inkastoo ay haysato cadaadis dhinaca afka ah oo isa soo taraysa oo ay beesha caalamka ku hayso taasoo ah in madaxweyne erdogan uu galo dagaalka saraakiisha qaramada midoobey ee ku sugan gobolka ah ayaa ka digay in kurdiyiinta gaaraysa ilaa iyo laba iyo tobanka kun oo ay ku jiraan boqolaal dadoo waayeelah oo ku sugan magaalada ay u badnaan doonto in la xasuuqo haddii kobani ay guuldaraysato hay-adda xuquuqda aadanaha ay la socota syriya ee xarunteedu tahay britain ayaa sheegaysa in xagjirinta daacish ay gelinkii hore ee maalintii sabtida ay afartan boqolkiiba gacanta ku hayeen maamulka magaalada dowladda turkiga ayaa ilaa iyo hadda diidan in ay ku biirto dagaalka iyadooo soo xiganaysa inuu jiro xiriir ka dhexeeya difaacayaasha kurdishka ah ee kobani ku sugan iyo xisbiga shaqaalaha kurdishka ah ee la xaaraantimeeyey ee b k k galab waxaad oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan kooxo hubaysan ayaa maanta magaalada muqdisho ku dhaawacay mid ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho oo lagu magacaabo cabdirasaaq jaamac cilmi black iyo sidoo kale mid ka mid ah maamulka jaamacadda soomaaliya oo ku taala magaalada muqdisho cabdirasaaq oo hadda ku jira cisbitaalka madiina halkaas oo lagu sameynayo qalliin ayaa ka hor intii aan la geyn saalada qalliinka waxa uu sheegay in kooxda hubaysan ee rasaasta ku furtay ay wateen gaari islamarkaana ay goobta ka carareen islamarkiiba nimco maxamed bashiir oo ah wariye ay wada shaqeeyaan cabdirasaaq ayaa goordhoweyd iga warantay xaaladda cabdirasaaq black
waad mahadsan tahay cashucuud waxaan ku sugannahay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho oo dhowaan aanu keenay cabdirasaaq jaamac cilmi balaag oo kamid ahaa bahda warbaahinta soomaaliyeed gaar ahaan t v-ga somaali journal cabdirasaaq waxaa lagu soo dhaawacay gurigiisa oo ku yaala xaafadda balaagsi xilli uu kusoo jeeday howlihiisa shaqo waxa uu sheegay ka hor intii aan la gelinin saalada in isaga oo taagan guriga irintiisa isaga iyo wiil kale oo ka tirsan maamulka jaamacadda soomaaliya in kooxaha hideysan oo gaari wataa ay rasaas ku fureen kadibna labadooda rasaas ay ku dhaawacmeen dhaawiciisa maxaa ku cabiri kartaa mtu leeyahay dhaktiibta hadda sameynaysa qabiilkiisa oo mid kamida uu banaanka usoo baxay waxa uu noo sheegay in dhaawiciisa fudud yahay qabiilkiisana hadda ay ku guuleysteen saacado kadibna ay banaanka usoo saari doonaan xabad waxay kaga dhacday dhowr meelood dhowr meelood dhinaca dharka iyo caloosha faraha hore ee gacantana xabadba ayana ku dhacday laakiin xaaladiisa caafimaad hadda aada ayay wanaagsan tahay waana dabcan waa soo saari doonaa oo saalada qaliinka waa laga soo saari doonaa sida ay noo sheegeen sameyneysa guud ahaan imis xabadood baa ku dhacday cabdirasaaq
wallaahi tirada xabadaha ku dhacday oo rasmiya waxaa noo sheegi doona oo aan ka ogaan doonaa dhakhtarka qaliinka sameeyey laakiin hadda sida noo sheegeen wiilashii keenay isbitaalka wiilashii keenay markii la dhaawacay waxay noo sheegeen inay saddex xabadood ay ku dhaceen laakiin tirada rasmiga waxaan ka xaqiijin doonaa dhakhtarka qaliinka sameeyey inta aan saalada qaliinka loo gudbin cabdirasaaq adigu waad wada hadasheen saad ii sheegtay xaaladiisa markaasi sidee ahayd xaaladiisa aada u wanaagsaneed waa wada hadalnay waxaa weydiiyey inay yaqaano qaabka ahaayeen dadkii dhaawaca u geystay wuxuu u sheegay in nimanku ahaayeen niman baabur watay dharka xirmaayeen iyo dadka ay ahaayeen aysan hadda qeexi karin oo sidiis ay ku noqotay xabadda gaarigii istaagiisa iyo xabadii lagu furay rasaastii lagu furay ayay islamar ahayd saas darteedna aysan ogeyn dadku waxa ay ahaayeen iyo sababta ay u dileen intaba waxaad ii sheegtay in lala dhaawacay mid ka mid ah maamulka jaamacadaha magaalada muqdisho ka jira qofkaasi isna magacii
yarka waa yar ay saaxiibo yihiin cabdirasaaq isna waxaa la yidhahdaa maxamed yuuji jaamacadda soomaaliya ayuu dabcan ka tirsan yahay isagana inkastoo aana dhaawiciisa arkin oo aan isbitaalkaana keenin waxaa lagu sheegay in dhaawiciisa uu fudud yahay oo aada uu u fudud yahay isagana
maxaa marka laba cisbitaal loo kala geeyey mar haddii hal meel ay ku dhaawacmeen mise dadkii qaadayay baa kala doortay inay midba meel ula cararaan dib markii uu dhaco waad ogtahay qof walba qofkiisu uu qaadaya dabcan laba qaybood ay kala noqdeen cabdirisaaqna asxaabtiisa iyo qoyskiisii soo qaaday isbitaalay keeneen wiilkii kale maxamed yuusuf isna asxaabtii iyo qoyskii isna qaaday isbitaal kale geeyeen saasaa marka ay hal isbitaal ku wada imaan waayeen laakiin waxaana loo sheegay in xaaladiisa caafimaad ay aada u wanaagsan tahay isagan markaan usoo noqdo shaqadiisa guud cabdirasaaq telefishinka somaali channel muxuu ka qabtaa wuxuu ka tirsan yahay maamulka t v-ga gaar ahaan xafiiska magaalada muqdisho waana reporter ka tirsan reporterada ka howlgala t v-ga somaali channel marka inta badan wararka uu tabiyo telefishinka somaali channel uu siiyo maxaa ka mid ah ee hawada ka baxa
dabcan wararka la kediyo waa warar waa waa wararka caadiga tiifiyada iyo warbaahinta kale ay qaataan oo keliya mana mana jiraan warar hadda as leenahay xanaf bay leeyihiin ama dhinacaya waxay dhimayaan oo aan sidinin todobaadyadii lasoo dhaafama jiro waxaad markaa hadda ka warantaa waxaad ii sheegtay in goor dhow dhakhaatiirtu ay sheegeen in qaliinkiisa ay dhammaystiri doonaan oo ay dibadda u soo saari doonaan marka muddo intee la-eg ayuu saalada qaliinka hadda ku jiraa ku dhawaad laba saacadood ayuu dabcan hadda uu ku jiraa saalada qaliinka markii naloo sheegaya la dhaawacay waxay ahayd kow tobankii iyo barkii barqanimo ahayd marka hadda ku dhawaad laba saacadood waa uu ku jiraa saalada qaliinka
taasi waxay ahayd weriye nimco maxamed bashiir oo ay wada shaqeeyaan weriye cabdirasaaq black oo goor dhoweyd ama maanta barqadii lagu dhaawacay isagaoo jooga agagaarka gurigiisa halkaaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a
haatanna dalka masar magaalada qaahira waxaa maanta ka dhacaya shir caalami ah oo deeq loogu ururinayo dibudhiska marinka kaza xogayaha arrimaha dibadda dalka maraykanka john kerry ayaa ku dhawaaqay in dalka maraykanku uu dibudhiska kaza ku bixinayo ilaa laba boqol iyo labiyo toban milyan oo dollar madaxweynaha falastiiniyiinta ayaa soo bandhigay qorshe dib loogu dhisayo marinka kaza oo ku kacaya ilaa afar bilyan oo dollar haddaba waxaa khadka xilligan si toos ah magaalada qaahire ugaga jira wariyaha v o a xuseen saxnuuni n xuseen may maqashaa aad iyo aad ismaaciil bal faahfaahin naga sii shirkan caalamigaa marka ugu horreysa
waad mahadsan tahay ismaaciil mar kale dhab ahaantii saaki aroortii ayuu shirka caalamiga ah dib u dhiska loogu sameynayo magaalada ghaza uu ka furmay magaaladan qaahira oo dowladda masar ay martigelinayso waxaa kasoo qaybgalay in ka badan konton dowladood oo dunida ka tirsan oo iyagu ka mid ah deeqbixiyaasha iyo in ka badan labaatan hay-adaha ama ururada caalamiga ah ayaa ka qaybgelaya shirka maanta ka furmay magaaladan qaahira dadka meesha ka hadlay waxaa kamid ah madaxweynaha masaarida cabdilfataax al sisi madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta iyo weliba xooyaha arrimaha dibadda dowladda maraykanka maser john kerry iyo xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimo dhammaan waxa ay isla qireen sida daruuri ay u tahay in dib u dhis loogu sameeyo marinka ghaza oo dagaalkii ugu dambeeyay israel iyo xamaas dhex maray burbur xoogan uu kasoo gaaray tusaale ahaan madaxweynaha dowladda masaarida ayaa hoosta ka xariiqay in waxa keliya ee lagu dhamayn karo dhibaatadan kusoo laalaabatay marinka ghaza inay tahay in cadaalad lagu dhameeyo khilaafka u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israel maxamuud cabaas ayaa isna halkaasi waa madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta ka sheegay in arrinkan lagu soo idleen karo keliya in gumaysiga waxa uu ugu yeeray gumaysiga israel in laga qaado dhulka falastiiniyiinta si dadka falastiiniyiinta ay halkaasi ay uga helaan xoriyadooda isagoo soo bandhigay lacag dhan afar bilyan oo dollar in dib u dhis loogu sameyn karo guud ahaan marinka ghaza madax xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa isna halkaasi ka hadlay iyo weliba john ker oo iyaguna halkooda ka sheegay sida ay daruuri u tahay dib u dhiska marinka ghaza haddaan saxnuuniyo ku weydiiyo lacagdii afar bilyan oo dollara ayaa falastiiniyiintu raadinayaan lacag in intee la eg ayaa shirkan ilaa hadda lagaga yabahoy
ilaa iyo hadda cadad cayiman oo sax ah warbaahinta lagama sheegin laakiin dowladihii madaxdii meesha ka hadlay sida dowladda maraykanka master john kerry ayaa ballan qaaday in ka badan laba boqol oo milyuun oo dollarka maraykanka qaar ka mid ah dowladaha carabeed gaar ahaan khaliijka ayaa iyagana dhowr milyuun oo dollarka maraykanka ballan qaaday waxaana la hadalhayaa saacadaha soo socda iyo goorta la filayo in shirka uu soo idlaado in shaaca laga qaado inta dowladaha deeqbixiyaasha ay ballanqaadeen iyo inta dhiman lacagta ay doonayaan dadyooga falastiiniyiinta saxnuuniya waxaan la soconaa dee marar kala duwan ghaza weeraraa loo geystaa waxaa suuragala in marar kala duwan sidan oo kalena loo dumiyo dibidhis dabeedna la sameeyo ilaa hadda xal khilaafka labada dhinac udhexeeya israa'iiliinta iyo falastiiniyiinta ee marinka ghaza ku aadan ilaa hadda dhinacyada cidna ma soo jeediso ma laga hadlay
arrintaasi waxaa si weyn ugu hadlay madaxda ka hadashay maanta shirka ka dhacaya magaaladan qaahira oo shirka caalamiga ah oo lacagta loogu ururinayo dib u dhiska marinka ghaza tusaale ahaan john kerry ayaa labada dhinac ugu baaqay waxoogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka in wadahadallada dib ay u bilaabaan falastiiniyiinta iyo israel si xal waara loo loo gaaro sidoo kale madaxda kale ee carbeed ayaga halkaasi ka hadlay ayaa ku baaqay sida daruuri ay u tahay in dib loo soo celiyo geedi socodka nabadda ee u dhexeeyey maamulka falastiin iyo dowladda israel waxaad moodaa in labada dhinac waa israel iyo falastiin mid waliba uu ku adkaysanayo qadiyadiisa iyo waxa uu hiigsanayo falastiiniyiinta oo kale ayaa waxa ay leeyihiin arrintan waxa ay ku dhammaan kartaa keliya marka maamulka falastiin ay dib ay u helaan ama ay helaan xoriyadooda islamarkaasina ay noqdaan dowlad la aqoonsan yahay marka waxaad moodaa arrintu inay tahay mid ma aragtay mucaqad ah oo aada u adag in la fahmana ay ay adag tahay sidii lagu dhammayn lahaa murunka u dhexeeya israel iyo falastiin si kooban haddaad tidhaahdid goormaa la filaya inuu shirkani soo dhammaado ama soo idlaado
waxay ku xiran tahay hadba waxyaabaha ay ka wada hadlayaan oo iyo sida ay ballanqaadka ay u sameeyaan waxaana la filayaa sida warbaahinta masaariir qaarkeed ay sheegayso in caaw uu soo gabagaboobo halka qaarna ay leeyihin waxaa laga yaabaa in maalin kale lagu daro si maaragtay loo suurageliyo in wadamada deeqbixiyaasha iyo ururada caalamiga ah lacago badana ay ugu yaboohaan dadyooga reer falastiin si dib u dhis loogu sameeyo marinka ghaza ee dhulka falastiiniyiinta aad bay u mahadsan tahay xuseen saxnuuni oo khadka magaalada qaahira si toosa ugu jiray oo inooga warbixinayay shir halkaasi uga socda beesha caalamka oo lagaga hadlayo dib u dhiska ghaza caasha ismaaciilow wakaaladda wararka a f b na waxa ay qortay in dowladda qatar ay kulankaasi ku biirisay hal bilyan oo dollar oo ay ugu talagashay amaba ay ugu deeqday dibudhiska ghaza marka hal bilyan oo dollar ayay dowladda qatarna dibudhiskaasi ku biirisay marka waxaad moodaa in deeqbixiyaashu ay gacan ka geysanayaan dibudhiska marka ilaa hadda kaaladii waa socota weli shirkii qaaraankii waa socda qaaraankii buu waa socdaa marka dowladda qatarna waxay tiri halkaas bilyan ayaan ku darsanayaa dibudhiska ghaza galabaxada wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a gobolka texasna saraakiisha caafimaadka ayaa maanta oo axada waxa ay xaqiijiyeen in qofkii labaad gudaha dalkan maraykanka laga helay cudurka ebola qofkan laga helay cudurka ebolaha ayaa lagu sheegay inuu yahay shaqaale caafimaad oo daryeel siiyey ninkii liberia ka yimid ee cudurka ebola ugu dhintay gobolkaasi haddaba wararkii ugu dambeeyey ee cudurka ebola warbixintanna waxaa inoo soo ururiyo inoo haya ismaaciil xuseen farjar
qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka maraykanka maanta oo axad ah ayaa lagu sheegay in qofka shaqaalaha ahi uu ku sugan yahay xaalad caafimaad oo aan sidaas halis usii ahayn kadib markii habeenkii jimcaha lagu sameeyey shaybaadh hordhac ah kaas oo muujinaya inuu xanuunkan qabo xarunta la dagaalanka iyo xakamaynta cudurrada faafa ee dalka maraykanka ayaa sheegtay in ay bukaankan mar labaad baadhis ku samayn doonaan si ay u hubiyaan heerka xanuunkani marayo qofkan shaqaalaha ah ayaa qayb ka ahaa shaqaalaha caafimaadka ee cusbitaal caafimaad oo ku yaala texas halkaas oo bukaankii ugu horreeyey ee cudurka eboola qaba lagu daaweeyey kaas oo markii dambe u dhintay xanuunkaas ninkaas oo lagu magacaabi jiray thomas dukan kaas oo toddobaadkii hore geeriyooday mas-uuliyiinta dalka maraykanka ayaa toddobaadyo u sheegayay shacabka maraykanka in hannaanka caafimaadka ee dalka uu si fiican ugu diyaarsan yahay sida loo xakamayn karo faafista cudurkan kaas oo kumanaan qof ku dilay galbeedka afrika bukaankan cusub ayaa soo ifaxay iyada oo qaar ka mida madaarada dalkan maraykanka lagu soo rogay hannaan lagu baadhayo rakaabka ka soo safraya dalalka liberiya siralion iyo guinea maalinnimadii sabtida ayaa tallaabadii ugu horreysay ee rakaabka lagaga baadhayo cudurka ebola waxaa bilaabay gegida diyaaradaha ee new york sidoo kalena cid ka socota laamaha ammaanka ayaa dadka safraya weydiinaya su'aalo la xidhiidha inay si uun xidhiidh ula yeesheen cid cudurkan qabta ama leh astaamaha lagu garan karo toddobaadka soo socda tallaabo taas la mid ah waxaa qaadi doona garoommada diyaaradaha ee newark new jersey washington d c chicago illinois iyo atlanta georgia shantan garoon ayaa ah iridda ay dalka maraykanka ka soo galaan sagaashan boqolkiiba dadka ka imanaya waddamada afrika ee xanuunkani aafeeyey maalintii jimcaha ayaa hay-adda caafimaadka adduunku ay sheegtay in tirada dadka u geeriyooday xanuunka ebola inay xilligan sare u dhaaftay ilaa afar kun oo qof laanta caafimaadka adduunka ayaa hadalkeeda sii raacisay in siddeed kun iyo afar boqol oo qof oo kale uu xanuunkani ku dhacay kuwaas oo ka soo kala jeeda ilaa toddoba waddan halkaas oo afar kun iyo saddex iyo soddon qof ay xanuunkan u dhinteen w h o ayaa sheegtay in tirada ugu badan ee xanuunkan u geeriyootay ay u dhasheen saddex dal oo kale ah liberiya siralion iyo guinea dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa sidoo kale w h o ay xaqiijinaysaa in saddex iyo afartan qof ay xanuunkan u dhinteen inay heshay rubuc ka mid ah hal bilyan oo dollar oo ay codsatay si ay wax ugaga qabato faafitaanka xanuunkan halista badan ku haya hannaanka caafimaadka ee dunida xanuunsidaha sababa cudurka ebola ayaa ku faafa oo keliya istaabashada jidhka oo weliba wata dheecaan ama dareere kaa soo gaadha qof cudurkan qaba galabnimo wanaagsan idil ahaantiinba halkaad nagala socotaan waa v o a washington haatana dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo uu inoo soo diyaariyey maxamed colaad xasan
kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan magaalooyinka waaweyn ee ku yaalla soomaaliya ayaa waxaa ku soo badanaya adeegsiga shiishadda ama waxa loo yaqaano badeecada oo dad badan oo ka tegay qurbaha ay aad u adeegsadaan iyadoo kuwii gudaha joogayna ay bilaabeen inay isticmaalaan shiishaddaasi haddaba waxaa soo kordhaya walaaca la xidhiidha shiishaddaasi oo la sheegay in maadooyin khatara ku ah caafimaadka nolosha ay ku jiraan waxaa kaloo qayladhaan ay ka soo yeeraysaa culummada soomaaliyeed oo sheegaya in waxyeello ay u leedahay qoyska soomaaliyeed barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkana mawduucaasi ayaannu ku eegaynaa waxaa barnaamijka marti igu ah doctor cabdulaahi faarax casayr oo ah khabiir cudurrada carruurta ku dhaca ku takhasusay kana howlgala cusbitalle ku yaalla dalka imaaraadka carabta doctor casayr waxauu sidoo kale wax ka dhigaa jaamacadda shaariqa ee dalka imaaraadka carabta waxa uu barnaamijka nagala qaybgelayaa isagoo ku sugan gobolka maryland duleedka washington ee dalkan maraykanka qadka teleefonka ee magaalada seattle washington ee dalkan maraykanka waxaa isna ku jira sheekh maxamed eleeye oo imaamka ah masjid ku yaala magaalada seattle gobolka washington ee dalkan maraykanka doctoorka iyo shiiqa labaduba waxay ka hadli doonaan waxyeelada dhinaca mujtamaca iyo caafimaadka ay u leedahay shiishadda ama badeecada waxa loo yaqaano inta uu barnaamijka socdana waxay su-aala uga jawaabi doonaan qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna kusoo dhowaada labadiinaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku horumarayaa doctor cabdulaahi faarax casayr maxaad nooga biirin kartaa waxyeelada shiishadda ay u leedahay caafimaadka bani aadamka gaar ahaan hooyada uurkale iyo dhallaanka waddankeenna waxaa aada iyo aada ugu soo batay cabitaanka shiishada wadamo badan ayaa lagu cabaa kenya ayaa si wax badan lagu cabaa magaalada muqdishona hadda aada iyo aad ayaa dumarka iyo ragguba ay u cabaan marka toban maalmood ka hor ayaan kasoo laabtay magaalada muqdisho shiishada marka aan ka hadalno waxay dad badan u aaminsan yihiin inay ka khatar yar tahay cabitaanka sigaarka laakiin wax waa waa arrin arrintaas waa arrin aan sax ahayn shiishadu khatar aada weyn ayay leedahay wayna ka khatar badan tahay cabitaanka sigaarka dadku group group ama koox koox ayay u cabaan oo ay isla fadhiistaan marka ay qof cabayana inta ka gruub badan ayaa wada caba gruubka aan cabaynina markaas markaay gruubkana ku daalaan ama kooxdan ay ku daasho ayay u dhiibaan saaxiibadooda kale oo u dhow marka ama asiga cabaya ama haddii uusan cabayn oo saaxiibkiis cabaya qiiqii saaxiibkiis ka saaxiibadiis kasoo baxaya ayuu cabaya marka ama waa gacanta koowaad cabitaanku ama waa gacanta labaad labadaba saacad ilaa laba saacadood ilaa shan saacadood ay meel wada fadhiyaan oo ay ama uu isugu cabaya asagoo gacanti koowaada ama asagoo gacanti labaada uu cabaya baalka muxuu ahay waxaa la yidhaahdo dadka dadka caba bahasha dad badan waxay aaminsan yihiin shiishada soo martay biyaha oo biyaha soo dhex martay ama midda malabka lagu shubay ama midda lagu gubay fruitiska waxyaabahan oo qalalan inay ka dhib yar tahay midda caadiga oo aan waxba soo dhex marin laakiin taas waa khalad inkastoo fikradaas ay dadku kasoo qaateen qarnigii shan iyo tobnaad ayaa waxaa jiray nin la yidhaahdo xakam abu fayd oo ahaa dhakhtar inuu arrintaas baaritaan ku sameeyey una ayiday fikradda in fruitiska iyo malabka iyo sokoraha iyo waxyaabahasaas marka lagu daro ay ka dhib yartaa laakiin laanta caafimaadka adduunka w h o baaritaan xoog leh oo ay samaysay waayahan ayaa sheegaya in gubitaanka dhuxusha ama alwaaxa baalguudka loo yaqaano ay ka soo baxaan waxyaaba la yidhaahda leed ama sun aada u fara badan oo sababa si aada weyn u sababa kansarka ku dhaca ama naasaha ama sanbabaha iyo cudurada ku dhaca xididada wadnaha iyo cudurada ku dhaca meelo badan oo oo oo jirka kamida bini aadamiga sidaasoo kale sumayn ay sumayso dhiigga leanna waxa weeye carbon monoxideka waxaa la yidhaahdo c o ga ayaa waxa oo ah gaas sun ah ayaa wuxuu aada ugu dhegaa hemoglobinka ama h b ga soomalida waxay u taqaano taasna waxay keentaa inuu u diido hemoglobinka oxygenka inuu ku dhego meeshaas marka jirkii ayaa saa ku sumooba sambabkii oxygenka ou imaan lahaa oo meesha la yidhahdo dhiigga wareega yar nooca circulationka yar ayaa gubanaya oo ay suntaan oo ay toos u gaaraysaa marka taas waxaa dhacaysa marka in qofka uu sumoobo oo uu si aada jirkiisa dhan uu sumoobo taasuna ay keento in hooyooyinkii ay dhalaan caruur dhicisa ama ay dhalaan canug ku dhinta gudaheeda ama waxa la yidhahda i u g r intrauterine growth restruction ama secretardation waxaa loo yaqaano taa keliya maahane dadka isdhaafshasada ay isdhaafsanayaan xataa ayaa waxay keenaysaa cudurka t b ga ama h i v ga ama hepatitiska cagaariyowga inay ku dhaco leanna waxa weeye bahalkan la nadiifin ayaa midba midka kale u dhiibaya marka waa dhibaato runtii aada iyo aada u weyn oo aysan dadku dareensanayn xataa nimanka lafsadooda ayaa waxaa dhacda in isbeermahooda dhaqaaqiisa uu gaarayo ukunta uu yaraado ama xataa waxaa yaraada tirada isbeermaha nimanka kasoo baxaysa ama xayawaan manowga waxay yidhahdaan ama waxaa dhacaysaba d n a da uu ka samaysan yahay isbeermaha lafsadiisu inuu baaba'o marka infertility ayay keeni kartaa taa lafsadeedu hooyadii caanaha naaska ayaa waxaa u gudbi kara suntan ay qiiqa uu sii daynayo marka waxaa la yidhaahdaa markii lasoo gebagabeeyo w h du amase laanta caafimaadka adduunku baaritaanka ay soo samaysay waxay kusoo gebagabeeyeen in hal saacadood oo la cabo shiishadu inuu ka khatar badan yahay boqol sigaar oo saacadaas cabo marka sidaas daraadeed ayaa aada iyo aad ay khatar u tahay cabitaanka shiishadu sigaarka lafsidiisu ma ammaana leanna halka sigaarood aragto aada u yar waxaa ku jira afar kun oo kiimiko oo kala duwan ayaa ku jira oo mid waliba uu keeni karo khatar weyn uu leeyahay wa waa gartay waan usoo noqon doonaa su-aalaha dadweynaha iyo wixii faahfaahin arrintaa la xiriira waxaan rabaa inaan siiyo sheekh maxamed ilaye oo isna ku jira qadka magaalada siyaarl ee dalkan maraykanka waad imaqlaysaa sheekh maxamed ilaye si fiican walaal colod bal waxaad naga shaafisaa dhibaatooyinka xagga mujtamaca ka soo gaara gobolka aad ku nooshahay wuxuu ka mid yahay meelaha soomaalidu ay ku badan tahay iyo weliba waxa diinta islaamku ay ka qabto in waxyaabaha noocan oo kale oo nafta dhibaya ama dhibaato u keenaya bini aadamka la laazimo oo wax caadiya laga dhigto bismillahi raxmaan raxiim aad baad umahadsan tahay walaal muxuu ahaa colaad waanan aad baan ugu faraxsana inaad muxuu ahaa barnaamijkan qiimaha badan le nagu soo dhaweyso nagu martiqaato si aan bal bulshada ugu bayaamino waxaan waxa uu yahay waxaan sidoo kale salaamaya yani doctoorka aadka uu fafaahiyey dhibaatada uu leeyahay geedkan shiishada iyo tobakaduba si guud ahaana walaal geedkan shiishada la yidhahda ama badeecada dadka barkood u yaqaanaan goboledeena ama gaayaha yani magacanta kala duwan looga yaqaano dhulkeena waa uun sigaarkii la cabayey ee muxuu ahaa warqadaha lagu duubanayey oo muxuu ahaa si kale loo farsameeyey magac kale oo loo bixiyayna waxba kama bedelayo muxuaha xukunka iyo hawsha kama bedelayo ninkii u horreeyey hindiga ahaa ee baashan sameeyey oo dhakhtar ahaana waxaa la yidhahdaa yani waxa uu ka doodayuu lahaa haddii tabaakadan biyo lasoo dhex mariyo kimika badan baa ka hadhaysa iyo hawnahaas lakin xageeku sidaa doctoorku sheegay waxa kama bedeleyso waxa weye qayba kasoo baxaya afka ninka shiishada cabaya iyo ka qofka sigaarka cabaya kasoo baxaya un mawada ku jirta waa isku mid waxa uu ka yimid dhulkan maraykanka ayuu ka tegey dadkii muxuu ahaa daafuray maraykanka columbus dabadii tegay sidii majilan iyo nimankii la socday ayaa hindigii dhulkan deganeyd ku arkay geedkan iyagoo isticmaalaya kadibna ula noqday yurub oo spain iyo gaar ahaan muxuu ahaa portugal kadibna halkaasu talaalkiisu ka bilaabmay wadada muslimiinta ana yani kun iyo lixdii boqol baa layidhaha ayuu kasoo galay maqrib alcarabi isaga oo la aaminsan yahay inuu dawo yahay waa geed yani dhib badan ficlan yani tabaakadu ama ha ahaato tan shiishada loo isticmaalayo ama tan muxuu ahaa loo isticmaalayo iyadoo warqadaha lagu toos loo isticmaalayaba sidaa uu doctoorku sheegayna yani tan shiishadaa kasii dhib badanba waayo waxyaalahan ay ku udgooneynayaan ee ku dareen maxaa kiimikada kiimikada kale ama midabada ugu yeeleen ayaaba iyaduba sun sii ziyaadisay bahashaya taa haddii aan yani muxuu ahaa dhaafna sida uu nagu soo galay oo aynu xukunkeeda shareecada iyo muxuu ahaa u noqno akhi waxa weeye geedkani dhib badan buu nagu hayaa meel kastoo soomaalidu joogto waxay kamid tahay muxuu ahaa dadka qurbaha jooga ama kuwii gudihii joogay oo sidaa doctoorku sheegay de xamar kasoo noqdayba uu aada uga muxuu ahaa dardaar warinayo halkan dhulkan soomaalidu joogta ee ay kamid tahay magaaladan aan jooga seattle kamid tahay manisoto kamid tahay ohio dhulka ay soomaalidu ka badan tahay yani dhib badan buu ku hayaa oo caruurta yareereed baa baratay muxuu ahaa meelaa la iskugu tegayaa dilmaa ka dhacda oo wigagan u dambeeyay keliya meeshan aan joogo afar qof oo caruur dalinyar soomaaliya oo da-yar oo caruur isku dileen waxa weeye dhaqan xumuu ku hayaa dhaqaala xum dhaqaala dil buu ku hayaa waxaan shaka ku jirin inuu muxuu ahaa dhib badan leeyahay ama haddii aad walaal usoo noqono xukunka shareecadu muxuu ka qabaa muxuu ahaa cabitaanka baashan la yidhahdo shiishada culimadu markii u horreysay waxay soo baxay oo muddo aan hadda shan boqol ama lix boqol oo sano ka joognaa shan boqol afar boqol oo sano ka joognaa yani waxaa laga yaabaa inay waxoogaa ku kala duwanaadeen oo ay ku kala duwanaayeen waayo shay cusub oo ahaa macluumaadka ay ka hayeen waa uu koobnaa sidaa darteed waxaa laga yaabaa kutubaha qoran ee muxua shareecada islaamka ay qoreen in aad barkood lagu arko iyagoo xaaraameynaya iyagoo markaa ka duulaya un keliya dhinaca dhaqaalaha oo waxana waa lacag gubis waa dhaqaalo gubis dhaqaalahuna in israax lagu sameeyo sida loo gubo ma banaana oo aan ka hadlaynin dhinaca sixada ama caafimaadka ama hawshaas waayo may haynin macluumaad ah inuu muxuu ahaa dhib ku yahay caafimaadka may haynin bal waxaa faafsanayd oo muxuu ahaa la baahiyey inuu dawo yahay oo cudurro badan oo balqamka muxuuha shaqiiqatada maxay uu dawo ka yahay ayaa la faafiyey marka dhinacaasay kuwa xaaraameynaya ka xaaraameynayeen kuwa waxay lahayn xaaraan ma gaadhsiin karne waan makruh baan odhanayna dadkan iska daayaan ba habboon halka laga yaabaa culmo kale inay soo qaadaan oo yidhahdaan wuu banaan yahay waayo waxaan ku xaaraameynaa ma jiro oo noo muuqdo oo sidana bal barhkood baabay isticmaalayay oo muxuu ahaa iyagii nuugayey muxuu ahaa buuriga ama sigaarkaa nuugayay iyagoo culamaa oo dadka hor jooga waanaan ku arki jiray dhulkeennaba ilaa haddana waa sii jirtaa marka waa aqoon la-aan ka haysayna dhibka uleeyahay iyo hawshiisa waxa kuwo kalea ka joogsada oo yidhi anagu xukun kuma sheegi karo kuwa intaba siiye u yidhi waxaa laga yaabaa in marka la eego sida loo isticmaalayo yani waa xaraam buu noqon karaa wuxuu noqon karaa mid banaan wuxuu noqon karaa sa oo sida loo isticmaalay ku xiran tahay yidhi marka culimadaha hore macluumaadka ay hayaan oo kooban awgeed waa ay ku kala duduwanaadeen laakiin hadda oo ay caddaatay dhibka uu leeyahay dhakhaatiirtii yani dhakhaatiir muslimiin iyo kuwa gaalaaba isku waafaqeen dhibka uu leeyahay muxuu ahaa hay-addii caafimaadka adduunka ad arkayso sida ay uga muxuu ahaa qaylinayso hadda culimada joogtahay waxa ay yani shibhu mujmac ku yihiin oo isku waafaqsan yihiin in isticmaalka geedkan shiishada uu muxuu ahaa iyo tabaakaduba uu xaaraan yahay dhibaatooyinka badan ee uu leeyahay ee diiniga awgeed ama badaniga jirka uu leeyahay ama maalka uu leeyahay ama bulshada uu leeyahay ama muxua caafimaadka uu leeyahayba awgeed inay muxuu ahaa xaaraam tahay waayo diinteena waxay u timiday inay ilaaliso muxuu ahaa diinta dadka shareecadiina waxay utimiday inay diinta qofka u ilaaliso naftiisa u ilaaliso caqligiisa u ilaaliso muxuu ahaa caafimaadkiisa u ilaaliso nasrigiisa iyo ay u ilaaliso wixii intaa ilaalinaya wax u taraya way u banaysay wixii intaa dhibayana waa ay ka xaaraamaysay shiishaduna waxaan shika ku jirin inay intaaba dhibayso wa waa gartay wa waa gartay wa waa kugu soo noqon doonaa yarkaan maadaama yani dilmaba ay gaadhsiinayso ummad yani rasaasi kama disho inta uu sigaarku ka dilo sanadkii adduunka wa wa wa ilahay waxa uu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima lafihiina ha dilina ilaahay waxa weeyaan waa idin naxariis badan yahay wa wa waa kugu soo noqon doonaa dhegeystayaal ayaa qadka ku jira dhegeystaha ugu horeeya aan ku hormaro dhegeyste magacaaga ku bilaaway halka aad nagala soo xiriirayso
aniga waxaa la yidhaahdaa daahir cali maxamed waxaan idinkala soo xiriirayaa magaalada beledweyne waxaan sheikha weydiinayaa marka hore gabar ayaa rag meel fafadhiya anagoo anigu waxaan usoo jeeday rag meel fafadhiya gabaraa usoo gashay goor habeena waxay tiri warmaxada markii la yiri waxay tiri waxay soo leexisay bahashaan raggii bay dhexda ka fadhiisatay raggii bay bahashii la cabsay raggaas nin qabaa kuma jirin waa gabar soomaaliyeed marka sheekhu waxaan weydiinayaa maxay diintu ka qabtaa gabar si rag iska dhex timiday bahashaas la cabtay iyadoon macnaha mar wax muxkumkeeda ay meeshaas fadhin tan labaad doctoorka waxaan weydiinayaa rag ayaa bahashaa islacabay raggi waa bahasha markay ka tanbadatay ayaa macnaha raggi inay isdilaan ay gaarsiisay marka ma waxaan leeyahay sheekh waxaan weydiinayaa doctoorka waxa ku jira bahasha wax qofka bini aadamka markay jirkeeda ka badato ayna isxakamay karin oo inay qofka bini aadamka intay xadka dhaafsiiso maandooriyuhu ilo heerkaas uu gaarsiiyo mase wax lagu darayaa jira intaasaan weydiinaya wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay daahir oo naga soo wacay beledweyne sheikhaan ku horumarayna su-aashaada horeysa bismi illahi raxmaan raxiim walaal muxuu ahaa ma jirto yacni yani gabadh marka hore habeen socotaa marka labaadna muxuu ahaa rag dhex fadhiisanaysa marka saddexaad baasha cabaysa diin u banaynaysa ama arrintaa muxuu ahaa xaaraan weeyi muxuu ahaa inay horta baashan cabtaa oo isticmaashaa ama gurigeeda ku cabto ama banaana ku cabto ama keliha ku cabtay waa wa waa xaaraan sida aynu horey u tilmaanay marka taa waxay kaga dhacday yani dembi oo waxa weeyaan xaaraan bay ku dhacday waxaa sii dheer yani qof keligeed socota habeen oo sidana yani waad dareemaysaa dembiga ay ku dhacday keli socod yani maxram la-aanta ay iyo muxuu ahaa yani yani dembiga ay ku jirto inay muxuu ahaa saas inay rag dhex fadhiisatayna yani waa qadiyo diinteenu qabcan ay xaaraamaysay inay khulwa la gasho rag oo gabadh keligeeda oo aan maxramkeedii la joogin odageedii la joogin ay rag dhex fadhiisato yani iyadna waa muxuu ahaa xaaraan go-an oo diinteenu ay xaaraamaysay marka dhinac walba waxay gabadhaasi iyo ta lamida iyo ciddii muxuu ahaa waxaa samaysayba kaga jirtaa yani dembi aada u weyn keliya inay ahaato dhaafe inay yani isdhex fadhiistaan oo ikhtilaaf sameeyaan oo rag iyo dumar intay wada fadhiistaan iyagoo tiraacaba ay muxuu ahaa ayaan banaanayn maadaama maxramnima aanay ka dhexaynin keliya inay noqotayna waa ay kasii daran tahay marka marka wax banaan ma aha arrintaasi aad baad umahadsan tahay sheekh maxamed ilaaye su-aasha xigta ee dhegeystaha doorkan u bandhigaya cabdullaahi faarax casayr aada iyo aad aad umahadsan tahay runtii waa su-aal fiican waxaan u jeedaa maadooyin aada u fara badan oo sun ah ayaa waxay ku jiraan shiishada ama sigaarka dhexdiisaba sigaarka yar oo aad aragtay ayaa waxaa ku jira ilaa afar kun oo maado oo uu ku jiro ringi oo ay ku jira acid oo ay ku jiraan waxyaaba aada u fara badan ay ku jiraan waxa weeye waxaa laga yaabaa maadooyinka kansarka keena boqolkiiba soddon iyo soddon iyo lix mar ayay ku ba kaga badan yihiin baalka kansarka kuwa keena ay kaga badan yihiin sigaarka carbon monoxideka oo aan soo sheegno sunta ah oo maskaxda mataqaana gaaska ah waxa weye aada ayuu ugu badan yahay waxaa aada uga badan bahalkan la yidhahda leedka ama baalka sunta birta ah oo mataqaana ka timaada alwaaxa gubtay nical baha la yidhahda ayaa ku jira oo asna aada sunu ah arsenic baha la yidhahdo iyo aada sunu ah ayaa ku jira hydro hydrogen cyanide baha la yidhahdo chemical la yidhahdo suna ayaa ku jira sidaas oo kale waxaa ku jira nicotinka ayaa ku jira oo oo ah mid addiction leh ama qofku inuu la qabsado oo iska celi waayo waxa marka waxyaabaha ku jira wax ciidda halkooda weeye marka dadka cabaahu waxaa la yidhaahdaa inay delirant idea ay leeyihin amase delusion ay ku jiraan ayaa la sheegaa oo aan muddo badan waxba loo dirsa karin haddii ay ay ay ay ay sii wadaan oo ay inay shaqeeyaan ay damcaan marka waa arrin runtii aad iyo aad khatar u leh oo wax waliba oo foolxuma ama dhibaataa keeni karta weeye marka sidaas daraaddeed ayay loo mamnuucayaa macnaa mogta inay inay raggu cabaan dumarkana marka dhakhaatiirta laga hadlayaba qof dumara oo waxay dumarku waxay leeyihin hormones aada u fara badan ay leeyihiin oo ninka ay kaga duwan yihiin taasna waxa weeye haddii wax suna ay jirkeeda galaan waxay aada u sahlaysaa in kansarada ama naasaha ku dhaca ama riximka uurka ku dhaca ama sambabka ku dhaca ama jirka intiisa ku dhaca ay ku bataan wa waa gartay aad ba aad baad umahadsan tahay dhegeysto kale ayaan siinayaa oo qadka ku jira dhegeysta magacaaga igu bilaaway halkaad nagala soo xiriirayso magacaygu waa siciid xaaji waxaan joogaa seattle washington sheika iyo doctoorka waan salaamayaa runtii aad baad umahadsan tahay siciid kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
runtii dhibaatada ay leedaha waan aragnay shiishada qoysas badanaa ku kala tegay qoysaskii yani hooyooyin badan oo ama marwooyin badan oo ciyaalkoodii dayacay rag badan oo ciyaalkoodii dayacay shiikuna wuu faahfaahiyey waxay diinta ka qabto waxaan rabaa inaan doctoorka weydiyaal su-aalo ku saabsan kulley marna wuu taabtay gabadha uur kale haddii ay baalka cabto uurkeedu markuu ugubka yahay cunugaas yani saameynta uu ku yeelan doonto yani inta uurka ku jiro ama markuu dhasho waxaan rabaa doctoorka inuu bal xoogaa su-aashaas noo faahfaahiyo isagoo hore u taabtay waana mahadsantihin aad baad umahadsan tahay siciid oo naga soo wacay magaalada seattle washington dalkan maraykanka doctor waad maqlaysaa
runtii siciid aad iyo aad ugu mahadsanya waa su-aal aad iyo aad u fiican aniga waxaan ka shaqeeyaa oo aan shaqadeeda ugu badan ay tahay in caruurta dhiciska oo ku dhalata ama iyagoon bilahooda dhamaysan ama markay dhashaanba jirooyinka ku dhasha ayaan maamulkooda ayaan ayaan takhasus gooniya ku qaba oon hadda uga shaqeeyaa si xoogla ugu shaqeeya runtii hooyooyin badan ayaa dhala oo ku dhala mataqaana baalka maxaa noo yimaada ama marka markaas waxaan weydiinaa filekooda waxa ay isticmaalaan ayaa badanaa la weydiiyaa si khaasa oo private ayaa loo weydiiyaa waxaa la ogyahay oo macruufa dumarka caba sigaarka ama shiishada cabaahu waxay iyadoo kiimika halkaas faraha badan ay jiraan oo aan hore usoo sheegnay ayay waxay keenaysaa in idida oo ah xubinta ugu muhiimsan ee canuga quudisa oo isku xirta hooyada iyo mataqaana canuga oo jidka ah ay u maraan ama dhiigu uu maro ama oxygenka u maro ama uu u maro nafaqadu ay u martaba intaasoo dhan inay dhibaato u geysato hormoniskan ama chemicalkan oo ay idida dhibaato u geystaan taasna ay keento in dhiiggi maraya ou yaraado oo uu aada u yaraado ama iyadii ididii lafsadeeda ay dhibaata ku dhacdo oo ay shaqadeedii guda weyso ay ahaday inay wixii dhiigahay iyo nafaqayna canuga u gudbiso wixii wasaqayo canuga ka yimidna inay intay purification ay ku samayso ama ay ay taxliil ama ay haga ay sifayso markaas ay markaa dib ugu celiso hooyada markaas ka bacdina mid kale ay u dirto marka taa waxay keenaysaa in ilmihii nafaqa la-aan ay ku dhashaan canuga waxaa la doonayaa markau dhamays yahay laba kiilo iyo bar ilaa afar kiilo inta ka dhexaysa inuu ku dhasho miisaankiisa uu yahay waxaa laga yaabaa canuga hooyada sigaarka cabtaa ay dhasho inay ku dha inuu ku dhasho kiilo iyo bar ama hal kiilo markaa yaraado maskaxdiisu ay yaraato miisaankiisa ou yaraado dhirirkiisa ou yaraado madaxiisa weynankiisana uu yaraado oo intoo dhanba ay wada yaraadaan taasna waxay keenaysaa markaas canugaas inuu mustaqbalka ou ama fahamkiisa ha noqdo ama ha noqoto koraanshihiisa ama ha noqoto awoodiisaba ay yaraato waxaa laga yaabaa canugii inuu wixii intay aada u fara bataan oo ku dhex dhinto hooyadii dhexdeeda uu ku dhinto waxaa laga yaabaa oo la ogyahay macruufa oo de de balka maxaa stephen croner iyo culamo kale oo swedish ay publish garayeen wakti aada u fog sagaashamaadkii hooyada sigaarka cabtaahu in canugeeda oo cuduradan allerjiyada ama neeftu ay aada ugu fara badan taha kuwa kale because wuxuu ku dhalanayaa asigoo waxyaaba sahla neefta asoo ja jirkiisa ay ku jiraan ayay mataqaana baalka ayuu dhalanaya waxaa la ogaaday ilmaha waarikood uu sigaarka cabo iyaguna inay sigaarka cabaan inay aada u sahlan tahay marka waa sababtaa sababta loo mamnuucayo in qof dumarka uu sigaar cabo ama wax maandooriya uu isticmaala intaba iyo iyada lafsadeeda caafimaadkeeda hormones fara badan ay ku jiraan hormoneskaasna uu dhaawac xoog leh ugu geysanayo ama uu sahlayo haddii wax kale ay qaadato inay cudurro haliso ay iyada ku dhacaan canugeeda ku dhacaan intaba marka marnaba waa mamnuuc inay waxyaabahaas ay isticmaasho hooyadu ama uur ha lahaato ama aysan lahaanin waa gartay aad baad u mahadsan tahay doctore waxaa ku noqonayaa sheekh maxamed elaye bal maxaad kula dardaarmi lahayd shacabka soomaaliyeed iyo soomaalida ku nool qurbaha ama gudaha soomaaliya ee baashan shiishada isticmaasha ee ee dhibaatada ka waramayo dhakhtarka iyo dhibaatada xagga diiniga eed ka warantay labadaba leh bal maxaad kula dardaarmi lahayd oo barak allah fik waad mahadsantahay walaal colaad waxaan walaal kasta oo maqlaya ama barnaamijkaa maqlay iyo aan maqlaynay gaadhaba aan ku dardaari lahaa in geedkan muxuu ahaa aan nafaqana u kordhinaynin gaajona ka dharginaynin in ay muxuu ahaa ka waantoobaan oo ay ka fogaadaan in muxuu ahaa geedkan yani qofna lacagtiisa inaanu u quurin inuu dab suro oo uu gubo uu muxuu ahaa dhaqa yani dhibaatada ay ku haysa dhaqaale waa la ogsoon yahay sigaarka iyo bashiishadana ay ku hayso kow horta lacagtiisa ku baabi'inaya kadib yani intaasoo kun baa waxay ku baxaysaa marka dambe in la daweeyo cuduradii uu ka qaaday iyo wixii lagu daweeyo muxuu ahaa yani waxa uu yani shay aan naftaadiina wax u kordhinaynin caafimaadkaagiina wax yeelaya qoyskaagii iyo bulshadii iyo hareerahaaga joogtana wax yeelaya in aan muxuu ahaa waktigeena iyo hawsheena ku horraa waa arrin aada u farxun ha sidaan horey ba u tilmaamay yani hadda dhib badan bay muxuu aha waxa ugu badana hadda ka qaylayaan waalidiintii waxa ay noqotay in carruurtoodii ka fara baxeen oo ay muxuu ahaa tegayaan meelaha bahasha lagu sameeya ay tegayaan oo ama dad carabi ha furaan ama soomaaliba hadda way bilaabeen ha furtaan meelaha lagu karaynayo inay halkaa teg weliba wakti habeena oo kadeedan ay tegayaan dadkii carruurtii dee ka dhacday waxbarashada iyo gaangiska noqotay ina meesha iskugu imanayaan sidaan muxuu ahaa markii horeba tilmaamayna yani bilo yar gudahood ama laba bilood saddex bilood gudahood ayaa hadda waxaan ku maraynaa afar qof oo isku dishay muxuu ahaa meelaha shiishada lagu cabiyo isku dishay oo carruurtii da-da yarayda marka dhibka uu ku hayaay mid le muxuu ahaa la koobi karo maaha cabsida uu ku hayo waalidiintii mid la koobi karo maaha waxa weeye hadda waxaa la marayaa in ay waalidiintii yani kacabsi ay uga cabsanayaan dilka iyo dhibka kolka laisku tago uu keenaya ogeed in guryihii ay usoo dhigaan carruurtii oo guryihii uu soo galo taasoo iyaduna ah aafo kale iyo dhib kale oo soo socda waayo waxa weeye gurigii waxay saameynaysaa ku aan aqoonin markii hore oo guriga joogay ilmihii yaraa oo maanta yani doctoorku maanta gidir ka warramaya yani dhibka uu geysanayo ilmaha aan weli dhalan muxuu caloosha ku jiro dhibka uu geysanayo waxaad malaynaysaa kuwii dhashay ee joogay ayaa la dhex keenaya imanka waalidiinta ay bilaabeen in guryaha la yimaadaan oo hooyadii cabto aabihii cabo kii weyna cabo gabadhii weyneed cabto ilmihii yaraa cabo yani waxa weeyaan dhibkeedii uu gaadho ilmihii caloosha ku jiray uu gaadho marka waa aafo muxuu ahaa haysata dadka soomaalida ah gaar ahaan dhulkan aan joogno doctoorkan siinaya kelimadaada ugu dambeysa ee dardaaranka ah aad iyo aad aad umahadsan tahay walaal colaad dardaaranka ugu dambeeya waxa weeye maadaama shiishadu ay khatar aada u weyn tahay adduunkuna uu sheegay hal ayna ka khatar badan tahay saacad aad u cabo qofku ay ka khatar badan tahay boqol xabo oo sigaar oo saacadaas cabo ay ka dhibaato badan tahay islamarkaasna ay dadku ay maadaama ay saaxiibo yihiin ay wada cabayaan ay markaa aysan ogaalkooda uga maqan yahay ay isu dhiibayaan kii tiibisha qaba iyo kii cagaaryow qaba iyo kii qaba h i v amase baalka maxaa aidiska qaba kulligoodna ay wada cabayaan warna aysan isu hayn taas waxay keenaysaa markaa in ummadoo dhan ay u dhamaato macnaa marta si sahlanna ay u dhamaadaan si oo oo oo aada u aada u dhow si dambana ay u dhamaadaan oo kansarka iyo mushkiladan kale iyo faamiliga dhan oo baaba-ayana ayaduna ay tahay midda longrana iyo midda midda waktiga dambe la helayo marka waxaan codsanaynaa in shacabka soomaaliyeed dhibaato ku filan way qabaan waxay shan iyo labaatan sannadood dagaal iyo mataqaana baalka maxabado ayay kusoo jireen iyo dil iyo isdhac iyo balaayo ku jireen taas lafsadeeda waxaysan dadku ogeyn xabadaha kor loo ridayo oo cirka lagu ridayaa xabado kasta oo qarxaya waxaa ku jira bahalkan uraniumka ama waxyaaba waxaa ku jira explosiveka xoojiye ayaa ku jira oo sun ah oo kansarka keenaya iyo cuduradan ilmuhu ay ku dhashaan hadda waad aragtaan ilmo isku dhegaan ad dhalanaya kulua kuwa lugaha ka go-an ad dhalanaya kuwa caloosha ka go-an ad dhalanaya kuwa wadnaha ka ka jiran ayaa dhalanaya god kule kuwa waxaa dhalanaya caloosha banaanka taallo waxaasoo dhan waa sumaynta la sumeeyey hawada mataqaana baalka maxaa waddankeena iyo dalkeena la sumeeyey weye marka waxaan codsanaynaa in ay arrintan khatarta ah ee mashaakilka ay ummadda soomaaliyeed iska joojiyaan dowladda soomaaliyana waxaan ka codsanaynaa inay tallaab ka qaada arrintan oo ay xil baa saaran laakiin ay arrintaas dadkana la wacyigeliyo goobaha lagu cabo iyo meelaha lagu cabana in la xiro oo ay wax ka qabato taas ayaan codsanayna aad baad u mahadsan tahay adiga iyo sheekh maxamed ilaye ka qaybgalka barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo dhegeystayaashii ka qayb qaatay dhammaantiin waan idinkaga mahad celinaynaa aad baad mahadsantahay
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay waxyeelada mujtamaca iyo caafimaadka ay u leedahay shiishadda ama badeecada oo adeegsigeeda uu kusoo badanayo magaalooyinka soomaaliya iyo dhulalka kale ee qurbaha ee ay soomaalidu ku nooshahay barnaamijka waxaa igala qaybgelayay doctor cabdulaahi faarax casayr oo qabiir ku ah cudurrada carruurta kana howlgala cusbitalla ku yaala dalka imaaraadka carabta jaamacadda shaariqana wax ka dhiga waxaa barnaamijka sidoo kale nagala qaybgelayay sheekh maxamed eleeye oo imaamka ah masjid ku yaala magaalada siyaatal gobolka washington ee dalkan maraykanka intii uu barnaamijka socdana waxaa su-aala ku weydiinaya qaar ka mida dhegaystayaasheenna intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha inta aan dib dambe u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo soo diyaariyey soona jeedanayay barnaamijka wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan kusoo dhawaada xubintii waxbarashada waa barnaamijkii ganacsiga iraahde iyo xuseen xasan dhaqane oo beledweyne jooga
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba aad dhegaysataan xiliyadan oo kale iyadoo dalkeena uu leeyahay waxsoo saar dhinaca qudaarta ayaa haddana waxaa jira ganacsato cabitaanada dibadda kasoo waarida kuwa aisid leh iyo kuwa aan lahayn intaba wadamada carabta ayaa ugu badan meelaha ay ka yimaadaan cabitaanada cabdulle maxamed amiin suley waa maamulaha shirkadda cabitaanka ee xabbi lala dhacay waxa uu u waramay barnaamijka ganacsiga ee v o a
sharaabada aan iibinana waa waxay tamo badan oo aada u tiro badan oo qaaraysidle qaar macaan ah qaar maxaan ku yidhaahdaa tamar dhaliyo oo enelji ah intaaba way isugu jiraan biyaha cad oo kale intaasoo dhanba way isugu jiraan
marka maxaa nooga tilmaami kartaa magacyada qaar ka mid ah sida mataqaanaa mariidadoo kale waa sacuudiga sida maxaan ku yidhaahdaa samanisdarkoo kale waa yaman ama raanidoo kale sida maxaan ku yidhaahdaa maangoo kale bangaladesh iyo turkiga wuu ka yimaadaa waxaasoo dhan muxuuahay way wada yimaadiin biyaacadoo kale dalka gudihiisa u badan yihiin kuwa jemada caadiga oo dabayga oo imaaraadka way jirtaa intaasoo dhanba waan wadaweynaa marka maadaama aad tihiin dad ku xiran wadamada dariska ah ka keena badeecada qiimo ahaan maxaad uga duwan tihiin baqaarada gudaha ee magaalada beledweyn waxaan uga duwannahay inaan jamlo iibino oon ka naasilanahay oon magaaladii aan u qaybanayno oo qaab jamle aan wax ku gadayno annagu dee wax isku daalacna samaynayn wax la yidhahdo baalas garayn aan ku samaynayno ganacsigayna dadkana inaan wax u jebin aan doonayno
marka wadamada ugu badan oo cabitaanka uu idinkaga yimaado iyo magaalooyinka dekeda leh ee soomaaliya maxaa nooga sheegi kartaa waxaa ugu badan sida hadda sharaabka iisid kale hadda waqtigan hadda aan ku jirno gudaha waa ku yimaada magaalada muqdisho warshada cocacola oo kale marka shacabitaanada macaanka oo kale waxay ka yimaadiin bangaladesh ilaa yaman oo soytiinku u badan yahay maangaoo kale waa turgish iyo bangaladesh labadaba uu leeyahay marka sida maangaha qeyb ka mid yaman bay ka timaadaa orginaalkaoo kale iyo soytiin daltaha iyo wixii lamid a maxaa eneljigaoo kale meelo badan oo bangaladesh u badan buu ka yimaadaa sharaabka isis kale inta ugu badanna hadda wuxuu ka yimaadaa magaalada muqdisho warshada cocacola ee dalkeenna bagaasho kalena waan iibinaa biskuudyadoo kale kuwa absucaanaha alwaaxa wayfarka abuwaladka abubintiga biskuudadaas tirada badanna waan iibinaa oo ayagana waan iibinaa oomooyinka waxaa lamidka adigu kolley yaman buu u badan yahay biskuudyadu inta ugu badan waa yaman biskuudka inta ugu badan omadoo kale qaar waa tiro badan tahay qaar soomaaliya gudaheedu ka yimaadaa qaar yeman buu ka yimaadaa qaar shiinahu ka yimaadaa marka badeecada aada iibisaan ma magaalado keliya aad ugu talagasheen mase meelo kale oo oo ladinkaga iibsado waa ay jirtaa walaahi sida agaaradoo dhan oo magaaladooyinka ku dhadhow oo tuulooyinka iyo hareeraha magaalada iyo gudaha magaalada dibaddana waa u baxbaxaanoo hadda magaalooyinkii wuu yaro iska xidhan yihiin sida bulaburdoo kale yaro way xidhan tahay jallaqsi oo kale laamiga hadda waa weli waa yaro xirxiran yahay wadamadan hadda etoobiya kale waxbaa naga aadi jira waagii hore laakiin hadda way iska xiran tahay laakiin hareeraha magaalada iyo gudaha magaalada iyo agaaradaas gudaha magaalada u badan yahay hareeraha ku dhadhow hadda waqtigan lagu jiro hadda ya magaalooyinka kale gaalkacyo kale adigu meesha la yidhahdo boosaaas oo kale intaba waan ku leenaa ilaa burco
marka muddadii aad wadeen howlahan ganacsiga ma jirto wax caqabad ah oo aad kala kulanteen qaabka wax iibsiga magaalada iyo meelaha aad ka keenaysaan wallaahi maya dad bareefado hadda aan anigu waxooda iska iibsado oon waxaas raadin oo ganacsi isaga xiran baan nahay wax kalena aan hadda shaqo ku lahayn cid kaloo haddana dhibto si gaara aan anagu cidna waxuma dhinno cidna nama raadsato cid gaar oon ka tirsannahay cidaan hadda shaqo ku lahayn amal ganacsi unbaa iska taagannahay dadkaasun baa ciddii suuragal wax ka iibsanaa oo markaas danaynayso wax kaloo hadda shaqan ku lahaynay cid kaloo hadda aqabad aan isugu nimaadaana ma jirto annaguna hadda shaqo kuma leh oo kabaniyaashu way ku taagelinayaan oo ayaga naftooda inay wax u socdaan ay danaynayaan waa la helayaa dayn waa qasab waana lagu leeyahay annaga waxbaan leenaa waxbaa laysku celceliyaa magaalada waana laka iibsadaa adigu dhaqaalayar xoogaa way iska jirtaa waa magaaladu hadda ma wada dhaqaalo badna oo xoogaha way yaro iska xirxiran tahay laakiin waana adigu intii oon ilaahay noo qadarana hadda waan iibsanaa
marka cabitaanada ama qudaarta dalka maxaa diiday in aad adinku farsamaysaan si cabitaan looga dhigo marka aad dibadda ama wadamo kale aad wax kasoo waaridaysaan wallaahi dabcan annagu inaan dalka oo gudihiisa waxa ku yaallo aan muxuu ahay iibinno oo dalkeenna iyo dadkeenna aan u danayno oo dhaqaalaha dibadda nooga baxaya ay dalkeenna ku baxaan oo dad badan oo dabku ka dansan yahay uu shito shaqaalo noqdo annagana danbaa noogu jirto shacibka iyo dadweynaha iyo degaankana danbaa ugu jirto laakiin ganacsatadii dee dhaqaalaha haystay oo wadankan u dhalatay oo ama dibad jirtay nabadal jirtayna hadda lama hayo oo kalsoonidu maaqaan weli ma siinayso injineeradii wax u fadhiisi lahaayna hadda inay baqayaan oo xaggii nabadgelyada weli wax ka dhaman yihiin aan aaminsanahay marka waxoo dhan hadda weli waqti aan la gaarin waa laakiin insha allah biinillaahi kariim waa la gaari doonaa haddii ilaahay qadaro wallaahi ni ganacsiga hadda sharaabka ilaa adigu ilaa sagaal sane ilaa sideed sane sideed sane wax ka badan baan ku juray ka horna ganacsiyo kale baan isaga juray laakiin hadda sharaabka inta badan aan u wareegay waa sideed sane ilaa sideed sane iyo wax dhayriya wey waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta toddobaadka dambe xubin midda la mid ahan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
batee bushilaan kortees goobadinga fidilay batee bushilaan kortees goobadinga lambaal maraaw kibiriyee ma badbaadiya lambaal maraaw kibiriyee ma badbaadiya akaba banaashee akaba banaashee akaba banaashe akaba banaashe
caasha aad ood ula qaadaysa heesina aad ood uga heshaan siri waxaa ii muuqdaa buurti uu ka hadlayo xasan aadan samatar iyo bannaanka iyo bannood waxa uu sheegayo dhan baa waxaa muddaa in laysoo hordhigay waan gartay heestan weli waxaa aad uga helaa farsamayaqaankeena nuguusu mar walba uu farsamada dhinaca uu joogo aad buu heestan uga helaa marka waa dooqiisii galabta waan gartay galab galab wanaagsan baynu leenahay waxay gebagaba u tahay barnaamijkeennii galabnimo oo idiin soo jeedinayaan anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo luuna caashe ibraahim aadan caashe cuud tan iyo intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayno xasan aadan samatar codkiisaas ayaan dadka tegayna
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.